24 7. VOA is your trusted source of news and information.
VOA's Learning English is available online at learningenglish.voanews.com. Check out our programs such as Let's Learn English, English in a Minute, Everyday Grammar, and many more. VOA's Learning English, your reliable source for learning English.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonkiyo sagaaliyo tobanka mitriban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka o dhan ood naga dhagaysanaysaan bogga internetka v o a somaly com
waagii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa dhacay bixamadobaad baa dhacay xadiidka ku yaala bukhaari iyo muslim markaasaa wuxuu rasuulku leeyahay ina ashamsa waalqamara qoraxda iyo dayixu waa laba aayadooda ka mida aayadaha ilaahay uma madoobaadaan qof dhimashadii ama qof noloshii
codkaasi aad maqlaysaan waa sheekh axmed taajir imaamka masjidka ummat al islaam ee gobolka minnesota oo nooga warramay qorax madoobaadka iyo waxa ay diinta islaamku ku macnaysay waxaanaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayadan subaxnimo oo maanta oo isniina koob iyo labaatanka bisha agost labada kun iyo toddobiyo tobanka aan idiin daadiinayna anigoo ah sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida wafdi uu horkacaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqasho ku jooga dalka masar
sidoo kale qodobo kale ayaad maqli doontaan oo ay ka mid tahay warbixin ku saabsan dalka maraykanka oo maanta la filayo in ay qorax madoobaad laga arko iyo weliba meelo kale oo dunida ka mid a beeraleyda gobolka hiiraan oo isku diyaarinaya tabcashada beeraha kadib laba xilli oo khasaare uu soo gaaray waxbeereedkoodii ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka booliiska dalka sbain ayaa weli baadi goobaya ninkii waday gaadhi faan aha oo dhowaanta la jiirsiiyey magaalada barcelona dad aada ugu xoonsan halkaasi saddex iyo toban qof ay ku dhinteen boqol kalena ay ku dhaawacmeen axaddii shalay ayay booliisku xidheen laba magaalo oo dalkaasi ku yaala oo la kala yidhaahdo ripol iyo manliw si ay gacanta ugu soo dhigaan yunis abyacquub oo labiyo labaatan jir ah u dhashay dalka maroko oo ah qofka la tuhunsan yahay in isagu gaadhigaasi waday saraakiisha boolisku waxay sheegeen inay soo heleen waxyaabo sababi kara qaraxyo oo ay ka soo heleen guryihii ay baadhayeen oo loo malaynayo inay yihiin goobaha lagu farsameeyo bambooyinka iyo waxyaabaha qarxa booliiska dalka hindiya ayaa baaraya sababta keentay shil ku dhacay tareen kuwa rakaabka qaado ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo labaatan qof sabtidiina dhaafay neeraad sharma oo ah afhayeenka waaxda tareenada ayaa sheegay in aan ilaa iyo hadda la xaqiijin karin sababta shilkaasi dhalisay oo hadda baaritaanku uu socdo dadka deegaanka ayaa booliiska gacan siinaya si loo caawiyo dadkii tareenkaasi uu la rogmaday iyo weliba dhibanayaasha kuwii dhaawacyada kala duwan qabay dhakhaatiirta caafimaadka ee goobihii dadka dhaawacmay la geeya ayaa sheegay in bukaanada xaaladoodu ay fiican tahay intooda badan
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa dalka masar booqasho ku jooga madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi warbixin la xidhiidha safarka madaxweynaha waxaa magaalada qaahire nooga soo diray waryahayaga xuseen saxnuuni madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dhigiisa dalka masar ayaa kulan ku qaatay khasriga al itixaadiya ee madaxtooyada dalkani waxa ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dal madaxweynayaasha dalalka soomaaliya iyo masar ayaa sidoo kale ka wada hadlay iskaashiga dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha iyo socdaalka cabdulfataax asiisi madaxweynaha jamhuuriyadda masar oo meesha ka hadlay ayaa afka ku ballaariyey xiriirka soomaaliya iyo masar ka dhexeeya inuu yahay mid taariikhi ah oo soo jireen ah isagoo si adag u sheegay in xukuumaddiisa ay sii wadayso taageerada ay siiso dalka iyo shacabka soomaaliya dowladda masar waxa ay sii wadaysaa dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo weliba tababarada la xiriira dhinacyada horumarinta ayuu yidhi madaxweyne asiisi oo madaxtooyada waddankani kula kulmay madaxweyne farmaajo dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo meesha ka hadlay ayaa dhigiisa dalkani ka codsaday in dadka soomaalida loo fududeeyo fiisaha dalkani iyo sidii dib loogu soo celin lahaa dowlimaadyada tooska ee magaalooyinka muqdisho iyo qaahira madaxweynaha dalka masar iyo dhigiisa dalka soomaaliya ayaa ugu dambayntii isku afgartay xukuumadda masar in soomaaliya ay ka hirgeliso machad lagu tababaro diblomaasiyiinta iyo in la kordhiyo deeqaha waxbarasho ee soomaaliya ay ka hesho dowladda masar cabdiqani maxamed wacays danjiraha dowladda federaalk soomaaliya u fadhiya magaaladan qaahira ahna wakiilka joogtada ee soomaaliya u jooga ururka jaamacadda carabta ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen madaxweynayaasha soomaaliya iyo masar waxaa ka mid a walaal xuseen waxaa weeyaan labada hogaamiye waxay ka wada hadleen sidii loo soo noolayn lahaa loo xoojin lahaa loo kobcin lahaa xiriirkii soo jireenka ahaa ee labada dal ka dhexeeyey muddo dheer ka dhexeeyey calaaqaadka oo sokeeyanimo ahayd muxuu ahay kalgacalka lahayd in dib loo soo celiyo xag dhaqaale iyo xag ganacsi baan ujeedaa dhaqaalaha ganacsiga xag waxbarasho xag muxuu ahay booliiska tababaradiisa muxuu ahay duulimaadka diyaaradaha arrimaha fara badan oo noocaas ah oo isku xirhaya labada shacab iyo labada dal isku xirhaya ayaa sidii loo kobcin lahaa oo loo soo dardargelin lahaa ugu muhiimsanaa waxyaalihii laga hadlay madaxweynaha dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta oo isniin ah inuu kulan la qaato imaamka hay-adda ashar doctor axmed dayib maalintii shalay ayay ahayd markii uu madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa ay soo gaareen magaaladan qaahira taasoo noqonaysa booqashadiisii ugu horeysay oo uu ku yimaado waddankani wafdiga dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo xubno ka mid ah baarlamaanka federaalk soomaaliya xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan halkani waa v o a washington waana idaacaddeenii subaxnimo guud ahaan dalka maraykanka iyo meelo badan oo ka mida dunida waxaa maanta la saadaalinayaa in lagu arko qorax madoobaad saacado dhowr ah jiri doona wararka ay baahisay hay-adda cilmiga hawada sare qaabilsan ee maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiya nasa ayaa sheegaysa in qorax madoobaadkaasi la arki doono isniinta saaka ah oo bisha agostan ay tahay kow iyo labaatan islamarkaana gobolada bariga iyo bartamaha qorax madoobaadka uu bilaabmi doono wixii ka dambeeya laba iyo tobanka duhurnimo ilaa afarta galabnimo culimada arrimahan falanqeeya ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee qorax madoobaadkan mid la mid ah laga dareemo guud ahaan gobolada maraykanka muddo ku dhow sagaashan iyo sagaal sano warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haysa sahre ciidlanuur qoraxda iyo dayaxa oo madoobaada waa calaamado awoodda ilaahay ku dhaca oo marmar lagu arko dunida guudkeeda saynis yahanadu waxay sheegeen in dhacdooyinkani xidhiidh la leeyihiin wareegga dhulka qoraxda iyo dayaxa marka ay qoraxdu madoobaato ayaa la sheegay inay tahay marka uu dayaxu kala dhex galo qoraxda iyo dhulka sidoo kale wareegga qoraxda ayaa dhex galaa dayaxa iyo dhulka dhexdooda waana marka la arko in dayaxu madoobaado sheekh axmed taajir oo ah imaamka masaajidka ummatul islaam ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaan goor dhoweyd weydiiyey waxa ay diinta islaamka ku macnaysay qoraxda iyo dayaxa oo madoobaada iyo waxa looga baahan yahay dadka muslimka ahi marka ay arkaan dhacdooyinkan oo kale kusuufu shamsi qorax madoobaadka iyo khusuuful qamari dayax madoobaadku waa wax weligii soo jiray wuuna jiraa wuuna jiri doonaa waa aayad ka mid a aayadaha rabbi subxaanahu watacaala alle awoodiisa iyo qudradiisa na tusinaya siduu qur-aanku leehay fii suurati yuusuf wakaayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduuna aayado fara badan oo alle awoodiisa tusin baa cirkiya dhulka maalin walbaba aan u jeedna oo la marayaa dad fara badanna way ka jeedaan waa aayad oo kamid aayadaha ilaahay waagii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa dhacay dixamadogaal baa dhacay xadiidka ku yaala bukhaariya muslim markii arrinkaasi dhacay markaasaa wuxuu rasuulku leehay ina ashamsa waalqamara qoraxda iyo dayixu waa laba aayadood oo kamida aayadaha ilaahay uma madoobaadaan qof dhimashadii ama qof noloshii ee markayda aragtaan xaalada isagaa fa idaa ra-aytum dalika fadcu llaha ilaahay barya ilaah in la baryo wakabiru alla weyneeya wasalluu tukada watasadaquu sadaqaysta waa xadiidka ku yaala bukhaari muslim aayadaasi iyo xadiidka zahra waxay noo cadeynayaan inuu waxaan yahay aayo ilaahay oo alla awoodiisa iyo qudradiisa na tusin laga yaabo inay asbaaba keeneen laakiin arrin ilaahay awoodiisa iyo qudradiisa tusin inay tahay baa inoo cad waxaa marka la rabaa zahra su-aasha haddaan dib u laabta qayb kamida markaynu saa u fahano maxaa muslimiinta laga rabaa muslimiinta waxaa laga rabaa in sida xadiidka hadda maqlayseen markii arrinkaasi uu yimaado salaad baa la tukadaa ilaahay salaadaa lagu cararaa masaajidada la isugu tagaa salaada laga sheekeen oo laba ragcadooda oo ragcadiiba laba rukuucood iyo laba faatixa leh oo rukuucaha iyo sujuudaha la dheeraysin ilaahayna lagu bariyay ayaa la tukada cibaado ilaahay baa lagu cararaa waxaa kaloo la suubiyaa si xadiidku leehay ilaahay baa la baryayaa wakabiru ilaahay baa la weyneeyaa waxaa weeyaan sadaqa lala baxaa oo waxba lala bixiyaa sidoo kale istikfaar ilaahay baa dembi dhaaf la weydiistaa arrimahaasi waa arrimaha laga rabo inay dadka muslimiintu xaalada hayri caadiga oo dhacday inay ilaahay ku cararaan cibaadadan ay suubiyaan arrimaha weeyaan zahara hay-adda cilmiga hawada sare ee qaranka maraykanka ee naasa ayaa baahisay macluumaadka la xidhiidha qorax madoobaadka waxaa sidoo kale ka digtay in aan qoraxda lagu eegin indhaha oo aan lagu daboolin muraayadaha ama qalabka loogu talagalay in lagu eego marka ay qoraxdu madoobaato muraayadaha caadiga ah ee aragga kuwa cadceedda laga gashado kuwa xaragada iyo dhammaan qalabka kale ee balaastiga ah ayaa laga digay in lagu eego qoraxdu marka ay madoobaato taasi oo keeni karta khatar culus oo dhinaca indhaha ah balse waxaa jira muraayado ama qalab kale oo loogu talagalay in lagu eego qorax madoobaadka dadka maraykanka ayaa badankoodu aad isugu diyaarinaya in ay maantoo dhan indhaha cirka ku fiiqaan maadaama oo dadka haatan nool badankoodu aanay hore u soo arag qorax madoobaadkan la mida balse qof kastaa wuxuu isku diyaarinayaa in uu helo qalabkii uu gashan lahaa si aanay u soo gaadhin halistaasi indhihiisa saara kool oo ah maamula ku-xigeenka xarunta lagu kaydiyo taariikhda ama madxafka magaalada chikaago ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in muraayadahaasi qoraxda lagu eegaya ay dabaqabsi noqdeen xaruntooda iyo magaalada guud ahaanba waxa keliya ee maanta suuqiisu xaamiga yahay waa shaygan yar oo qiimihiisu jaban yahay oo ah kartoon ay ku xidhan yihiin muraayadaha indhaha la gashado ee qoraxda lagu eega markay madoobaato dukaamada qaar ayaa sheegay in afartii subaxnimo ee axaddii shalay safaf dhaadheer loo galay iibsiga qalabkaasi sida ay mar kale sheegayso saara baahida loo qabo ayaa aad iyo aad runtii kor ugu kacday qiyaastii waa muddo qarni ku dhow inta sidan oo kala dhacday waxaannu isku dayeynay inaannu madxafka keenno inta ugu badan ee suuragala ee aannu keeni karno balse dadkii way gaadhi waayeen welina way jirtaa baahidu saara kool waxaa kaloo ay sheegtay in dadku ay dukaamadii kale oo dhan ka soo waayeen oo laga dhammaystay waxaa kaloo ay ka digtay in dadku ay isku dayaan inay eegaan qoraxda iyaga oo aan qalabka loogu tala galay gashan aad iyo aad bay muhiim u tahay inaanay dadku eegin cadceedda iyagoo aan gashan qalabka difaacaya dad badan oo maraykan ah ayaanay ku jirin cabsida laga dareemayo meelo badan oo dunida ka mid a baraha bulshada ku kulanto waxaa ilaa xalay lagu arkayay dhallinyaro soo qoraya in ay sugayaan maalintan taariikhiga ah ee la sheegay inay cadceedu madoobaanayso halka wiilal iyo gabdho sheeko wadaag ahaana ay tilmaameen in ay maanta soo dadejinayaan guurkooda si ay ugu beegaan qorax madoobaadka balse culimmada diinta islaamku waxay dadka ku adkaynayaan inay ka qayb galaan salaada kusuufka ee xiliyadan oo kale la tukado islamarkaana la badiyo ducada iyo cibaadada sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo dugday halka aad kala socotaana waa v o a washington falastiin waxaynu arkaynay dad badan oo waxaynu ka arkaynay miidiyaha amaba barahan bulshada ay dadku ku wadaagaan inamiyo hablo leh fargalkii waanu soo iibsano subaxaanu isku gelinaynaa si aanu isku carboonano amaanu meherkii u samayno taariikhay ka rabaan dalkan in la yidhaahdo maalintii qoraxdu madoobaatay sagaashan iyo maaragta waxa la jira ka badan dhowr sanay ahayd so marka hadda waa markii qoraxdu madoobaatay aan isguursan marka waxay rabaan inay taariikh sameeyaan waxaa ka daran horta runtii gobolada maraykanka kii wada saameeyey ayaa la sheegayaa inuu sagaal iyo sagaashan sannadood ku dhowaad ay ka soo wareegeen laakiin waxaa jira marar kala duwan oo gobolada qaarun laga dareemay qorax madoobaadkaasi oo ma wada aha boqolkaa sannadood ama ku dhowaadkaasi guud ahaan dalka maraykanka kamuu maqnayn qorax madoobaadku laakiin gobolada qaarba mar baa la dareemi jiray laakiin hal qarni ka hor ayaa la tilmaamayaa inay sidan oo kale san la saadaalinaya maanta oo kale inay dhacday oo qoraxdoo dhani ay madoobeen waxaan raadiyey sahroy maadaama aan raba berri dhowr meel inaan markii maaragta xilliga qorax madoobaadka saakay aan ka fekeraya inaan dhowr meel tago ayaan waxaan raadiyey balqaafka lagu heli karo ookiyaalo la sheegay in loo qaato marka waxaa layidhi dukaamada waa weyn intooda badan waa laga dhamaystawaa billions lacaga ayaa business ahaan ama ganacsi ahaan wadankan uu ku bixinayay maanta oo kale marka soomaaliyan waxaa moodaa horeba looma sii ogaadee un mar unaa la arkaa dayaxiyo madoobaaday ilmaha dugsiyada banaanka socon jira laakiin waxaa moodaa in waxyaabaha dhacaya dalkan ay ka faa'iideysanayaan ganacsigii loo isticmaalayo dhinacii bulshada loo isticmaalayo sawiraa la qaadi doonaa berri waxaa jira qalab loogu talagalay lagu sawiri doono haa oo dadku ay ku fiirsan doonaan marka qoraxdu ay madoobaato dadaa fiirsan doona qalab soo dhoweyn loogu xiri doonaa oo lacag dhiibi doona marka waxaa la leeyahay ma ahan keliya in qoraxda madoobaanaysa dhaqaalo badanna waa la geliy waa la geliyay waa hagaag dee yaan lagaa waayin meel halkan xafiiskeena ka dambaysaaba aroorta ka mida meelaha lagu daawanayo ee xafalka qalabka lasoo dhigay marka bal halkaasina aroorta iska xaadirin doona
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
beeralayda ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne iyo agagaarkeeda ayaa dib u bilaabay tacabkii beeraha iyadoo laba xilli oo hore beeralayda gobolkaasi aanay helin wax soo saarkii ay filayeen dhibaatooyin ka yimid deegaanka dhanka iyo weliba dhinaca cimilada wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray kadib laba xilli oo inta badan beeralayda nawaaxiga magaalada baladweyne aanu waxba tabcin biyo la-aan ku timid webiga shabeelle iyo maray fatahaadu la tagtay waxyaabihii ay tabcadeen waxaa xilligan bilowday in beeralayda ay diyaariyaan dhulkii ay wax ka soo saaran lahaayeen cali sheekh mahdi cismaan waa guddoomiyaha tuulada lebow oo ku taalla waqooyiga magaalada baladweyne v o a ayuu u sharaxayaa diyaargarowga iyo waxyaabaha ay filayaan in sanadkan ay beeraan rajada aad iyo aaday noogu fiican tahay xilliga maanta aan ku jirno iyadoo subax walbaba dadka ma bulshada ku nool tuulida ay beeraha u shaqo tagaan beerihii waxaa lagu jiraa geeda gur horta geedaha laga guraa waa la xidafaaga waa la caqafayna waa la jibaalayna ka bacdi lumcadayna nin su yaqaan ama jiyaal duug gugii iyo deertii horabo xoogoo roobka waa yaraay haddase waxa waaye ilaahay xaggiisa khayrka maka dhamaada waa kheyran rajooyin hadda u diyaargaroobooda sida deertan ugu faa'idaysanayaen dad dad iyo dunyaba waxaa diiday weligoo sanadkii u horreeyba biyahaba yareey oo biyaba laga waayey haddana waxa waaye cir ma leheen laakiin webiyaa la haystay saasaa sababaha keentay in tacabka la yareeyo ilaa cadkii matoorka la waraabiyoha beertii koroo xareedda waa fakatay xareedda bee roobba ma dhicinba oo lagu lagu taba marka waxyaabaha ugu badan oo dadka ay xoogga saarayaan inay soo saaraan sanadkan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sida haruurka misigayareyda galleyda iyo digirta sisinta khudaarta kala duwan sida yaanyada barbarooniga aslaatada oo ah gobolka si fiican laaga dhoofiyo salaad cabdi cali waa ganacsade islamarkaana beeraley ah waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey uu hoosu dhac ku yimid qiimihii lagu iibsan jiray khudaarta oo xilli beledweyne ka gaartay halkii ugu sarreeyey baarihii biyay heleen way soo kabteen annaga webiga ceelal ayaan samayn ama webiga ayaa dhinac loo xiri jiray biyahaas ay u soo aruuraan marka beeriyla wixii iska tabaryaraay hadda biyo way heleen qiimaha berigii hore wuxuu ahaay boqol kunoo shilin soomaaliya ama afar doolar iyo bar basbaaska ama barbarooniga iyo wixii lamnaan haddana wuxuu joogaa kiiladii hal doolar iyo bar hal doolar ama nus doolar maraha qaarkood nus doolar khudaartiioo kale yaanyadoo kale awal waxaa la iibin jiray biyaha markii la waayoo kale waxaa la iibin jiray tanigii wuxuu gaaray konton doolar haddana waxay maraysaa lix doolar ilaa siddeed doolar intuu dhexeys marka sidaa daraaddeed webiga ayaa biyo keenay meelo badanoo biyo gaarsiiyey sida shabeellada dhexoo kale shabeellada hoosoo kale lafteeda meelo badanaa weli hal sana bar ayaa biilaan ah sida hadda meesha la yidhaahdo bundada haawaay oo kale markaa la hadlay nin jooga wuxuu yidhi hal sana iyo bar biima arago webi biima keenin beeraleyda xilligan isu diyaarinaya inay tacabka dib u bilaabaan ayaa waxaa ku jira dad tuulooyinkii ay deganaayeen uga soo barakacay biyo la-aantii ka dhacday webiga shabeelle sida uu sheegayo cali sheekh mahdi cismaan cali leybow xilliga markii biyayarow ay dhaceen meelaha hadda ku diiday xerooyinka ahoo magaalada gudaheeda eh iyo magaalada dhexdeedaba aa loo soo shaqo tagay nin walba marka magaaladu soo aaday meeshaas wuxuu ku nool wuxuu cawada macnaha soo maanta soo shaqeeyo si uu cawada ilmaha ugu baryaan oo yeelay ninna magaalada wuxuu soo shaqeeyaa xaafadda u soo hoydaa saasay dadka kula baxay labadaas nooca ay kula baxeen hadda labadiiba waa yimideen waa la soo aruuray xaafadda la wada joogaa nin walba si uu macnaha uu aga koro toogsi badan ama walaalo wax isii eeyo ama si hadda ku jira hay-aday intay joogtaa si aan uga koro kabacdi hadda aan ku tala jirna hadda ilahi maa dhihin hay-adahana walba waxaa waaye hadda weli istaaga ma gelin hadda rajaayana waxay ku fiican tahay oo hadda aan qalbi bannaan nahay inay gacan biniaadama aan ka rooraan aan kalwaxaysnay tacabka beeraha waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay qaar ka mid ah dadka dega dhulka webiyada leh xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha habeenkii xalay ah horyaalka dalka ingiriiska laba kulan ayaa la ciyaaray kulankii hore waxa uu dhex maray hatfield town iyo kooxda newcastle united waa laba kooxood oo xilli ciyaareedkan ka wada yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska kulankii koowaadna waxaa hal yeebar ku badisay kooxda hatsfield town waxaana goolkaasi u dhaliyey ciyaaryahanka la yidhaahdo aron moy waana goolkiisii ugu horreeyey ee uu ka dhaliyo horyaalka dalka ingiriiska hase ahaatee kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray habeenkii xalay kooxaha tottenham hatsba iyo chelsea oo laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada london kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa ku ciyaaraysay guriga ay xilli ciyaareedkan ku ciyaari doonto ee wimbley stadium oo ah garoonka dalka ingiriiska ugu wanaagsan islamarkaasina ciyaaraha caalamiga ah lagu qabto garoonkan ayaa sababta ay tottenham guriga uga dhiganayso waxa ay tahay kadib markii ka guurtay garoonkoodii hore ee white hart lane iyadoo markaasi dhisanaysa garoon cusub haddaba kulankii xalay waxaa ciyaartu ay ku soo gabagabowday labiiyo hal oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee chelsea chelsea ayaa goolka la hormartay oo daqiiqadii labaatan iyo afaraad ay ciyaaryahan marcus alonso waxa uu ka dheliyey tottenham gool buluzon oo ah oo malaha ahaaba kii ugu wanaagsanaa buluzon la dhaliyo hase ahaatee daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta ciyaaryahan michi batshai oo qaybtii dambe ee ciyaarta chelsea u soo galay ayaa meeshii uu kooxdiisa guul u keeni lahaa iska dheliya gool otoreeta ah
Michi Batshuayi has equalised for Tottenham at Wembley.
hase ahaatee marcos alonso oo ahaa ciyaaryahankii habeenkii xalay ahaa ugu wanaagsanaa kooxda chelsea ayaa goolkii guusha u dhaliyey ciyaarta markii ay ka dhimanayd laba daqiiqo oo keliya sidaasina waxaa guushuga ku raacday kooxda kubadda cagta ee chelsea laba iyo hal waxayna noqonaysaa chelsea guushii ugu horraysay horyaalka dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan hesho waddanka faransiiskana haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa lix iyo laba kaga badisay kooxda tulus lixda gool ayaa shan ka mida waxaa ku lug lahaa wiilka ay labada boqol ee milyan ay ku soo gateen ee neymar taasi oo aad dareemayso ciyaaryahankaasi inuu malaha astaahilayba in lacagtaasi lagu qarash gareeyo qaybtii hore ciyaarta gool ayuu dhaliyey markii ay socotay koob iyo soddon daqiiqo iyadoo gool lagu lahaa wax yar kadib waxauu gool u dhigay ciyaaryahan rabio oo ciyaarta labiiyo hal ka dhigay ciyaartu markii soo gaartay qaybtii labaadna waxaa lagu galay naymar rigore oo edison kafani u saxiixay kooxdiisa bastore ayaa u afareeyey kooxda tulus goolashii lagu lahaa ciyaaryahan ka la yidhaahdo levin kurzawa ayaa isagu koorno uu soo darbeeyey naymar shabaqa kuubsaday sagaashankii daqiiqana naymar wuxuu ciyaarta ku soo qatimay gool aad u qurux badan sidaasina waxay kooxda kubadda cagta ee b s g haatan ku hogaaminaysaa horyaalka dalka faransiiska labadii kulan oo ciyaartay maadaama goolashii ugu badnaa iyadu ay dhalisay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna saaka halkaa inoo joogto tan iyo kula dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud mascad aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanada sahre axmed jaamac
كمعانا سهر أحمد نيدا عدينا أرورنما أيو قبقبوها وحاد اللي سعسيني سهر عيد لنوريا نقوى فلسطين أحمد إيمان إلا إنتان هودا مركا لقو كل مدوننا نبت قليل
حقايقها في ضميرك الكعل كدايو